gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamuud ciise galadiye ayaa kormeer ugu tegay howlwadeena ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug oo talaal ka wadaa deegaano hoos yimaadaa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud tallaalkan oo ahaa mid loo sameynayay xoolaha noocyadooda kala duwan ayaa laga sameeyey deegaanka tuulo ooman oo kamida deegaanadaasi mid kamid a dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ugu horeyn warbixin ka bixiyey tallaalkan ay ka sameynayaan deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud waxaan ahay doctor ibraahim dahar cismaan kana mid a dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug runtii maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta gudanayno mid ka mid a waajibaadkii runtii qaranka oo maanta aan deegaankan aan ka wadno tallaal ama faksin wax loo yaqaano waxaa jira marka laba cudur oo runtii deegaamada aad iyo aad runtii dhib ugu haya cuduradaasna waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano c c b b ama contagious caprin bloronemonia cudurka loo yaqaano aadka runtii xoolaha faraha ba-an uga haya dhimashada faraha badan keena iyo cudurka loo yaqaano b b r oo runtii asaguna ka mida cudurada endemig ah oo wadanka sida caadiga uga jira maantana waxaan joognaa deegaanka loo yaqaano tuulo oman horena deegaamo fara badanaan xoolaha uga soo tallaalnay oo hoostaga degmada ceelbuur ay ka mid yihiin luufdaaje goollangoonle deegaamo fara badanaan runtii aan xoolo ka soo tallaalnay maanta marka waa deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaamadii aan faksiinka aan ka sameynaynay waxaan rajeynaynaa inaan horay usii wadno oo deegaamo fara badan aan tallaalka gaarsiino si reemiyigu ku nool xoolahan dhanka kale qaar ka mid a dadka deegaanka ah ee adeega tallaalka ah loo sameeyey xoolahooda ayaa ka mahad celiyey sida wasaaradda xanaanada xoolaha ay uga soo jawaabtay codsigooda
xoolaha maanta la tallaalana deegaamo daris ahoo badan ayay ka yimaadeen intii laga gaaray ay ka yimaadeen tuulo ooman oo rugta wax lagu tallaala ah cumar sheikh caalbiir iyo qaybo ka mid ah deegaanka wara dhuuma leh oo iska kooban oo dadkii dadkan dariska la ahayo xagga soo xigay ah waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo suurtagalka ah laysu soo daba dhigo wax ka qabashada xoolaha dhibaatadooda sidaanu ognahay xooluhu waa lugta koowaad oo shacabka soomaalida noloshooda ku tiirsan tahay marka in waxaad ogtihiin waddanku uu iska xaaladaysan yahay sanadkii hore roob kama di'in sanad ka soo horreeyana waa uu yaraa annagu ogaal aadnan u lahayn oo gaara uma lihiinoo deegaanka galmudug waa iska warhayaa sida uu yahay marka waxaan warkayga ku soo koobaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahad celiyo mas-uuliyiintii codsigeenna wax ka qabato daawada xoolaha oo maanta ku shaqaynan oo noo soo dirtay maamulka degmada ceelbuur iyo tallaalka sharafta leh oo ay noo fuliyeen iyo maamulka wasaaradda xanaanada xoolaha oo aad ku mahadsan tihiin waxa aad noo qabateen oo sharafta leh xoolahan i walba iska xaasanay oo wakhtiga iska joogay ood noo tallaasheen oo aad ku mahadsan tihiin ugu dambeynna maxamuud ciise galadi guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada ceelbuur ayaa ku ammaanay howlwadeenada wasaaradda xanaanada xoolaha shaqada ay u hayaan dadka reer miyiga ah maanta waxaa lagu daaweeyey meeshaan ilaa toddoba kunoo neef oo ariya toddoba kunoo neef oo ariyana waxba kama soo qoyso laakiin dhiig joojinaa la yidhaha intaanoo kale dhiig joojintaas waa uga mahad celinayna wasaaradda xooluhu hadda tallaal baa la siiyey codsanaynaa wasaaradda waxay kaloo caafimaad xoolooda noo awoodo inay noogu soo darto waxaan kaloon rabnaa wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda galmudug waa maqlaynay dadka deegaanka si u cabanaayeen waana ay maqashay horena riboodkanagu waa u gaaray waxaan ka codsanaynaa dadkan iyo biyo dhaamis deg dega u samayso sidoo kale wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dowladda galmudug deegaanadan waxbarasha kama jirto waa deegaano xoro la imaan karo laga shaqay karo inay gacan dheer soo gaarsiisana ayadana waa ka codsanaynaa tallaalka xoolaha ayaa muddooyinkii dambe waxaa waday wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo oo ka samaysay deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka mudug